sagaaliyo tobankii bishan dacwadii badda ee u dhexaysay kenya iyo soomaaliya oo la dhagaysan lahaa bisha dambe ayaa mar saddexaad dib loo dhigay dacwadan oo la qaadi doono shan iyo tobanka ilaa sagaaliyo tobanka bisha maarso ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa waxaa si weyn looga sugayey soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada oo aaminsan in khilaafka kenya iyo soomaaliya uu ganacsigooda iyo badqabkooda saameynayo wariyaha v o eda khadar xareed ayaana telefoonka la dhex maray qaar ka mid ah soomaalida islii waxay aragtidooda ka dhiibteen go-aankii i c j asalaamu calaykum magaciga xasan waxaan kamid ahay shacab ku nool xaafadda islii oo soomaaliyeed nin arrintan badda dib wax badan bay nagu soo noqotay aan fahmilaana nin arrintan meelaha wax ka socdaan aniga ha noo sheegto shacabkiina aniga shacabka daana ha noola caddeeyo dowladdu waxay meesha ka wado because mar walba waxaa leeyahay doorasho badii dib baa loo dhigay mar walba dib baa loo dhigay marka madeeda kale aniga taa nafteena xoogaa saamayn waxayba nugu yeelatayba badan iyo waxay isdhexgalkan waxaan waxayba saamayn nugu yeelatayba isliya hooda nagala xiro oo xirxirinaayo xoogaa meeshan waxaa ujeedaa siyaasadda dhanka badda xagga soomaaliya anagana in nagala dagaalamaya umalaysaaba magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed anigu waxay ila tahay markii dhan walba loo fiiriyo xilliga kan in aysan qabsoomi karin maxkamadda way iska caddeed sababtoo ah caalamkii oo dhan baa kala xiran dhib fara badan baa jiro cudurkan hadda dunida ku cusub oo corona virus dhib fara badan buu keenay dhaqaalihii buu la degay marka in maxkamaddii ay soo jeediso marka hore waxaa codsata kenya xitaa haddii aysan kenya ay socotanin waxaan aaminsanahay inay maxkamadda mar kastaba basbon ay ka dhigi lahayd kiiska maxkamadda oo dib ay u dhigi lahayd ayadoo ay eegeysa duruufaha ku heeran xilliga kan haddana xilliga ay qabatay maxkamadda wakti kama dhinno magacayga waxaa layihahdaa liimaan bidaan waxa weeye arrinta badda oo dib u dhacday dhowr jeer baa horta baa muddooyin badan loo qabtay saasarkaa dowladda soomaaliya markasta wixii maxkamadda ka yimaada way soo dhoweynaysay waana sharcigaa qaba marka waxaa aniga hadda ila tahay raaya ahaanteeda arrintaas anaga soomaali ahaan xoogaa waan xoogaa ka biyodinay oo waa nagu cuslaatay laakiin haddii hadda sharciga ka doodi mayno mana rabno dhibaato iyo dagaal iyo wax oo dhibaato iyo dagaal waxay noo soo yeeleen wikigan bay noo soo yeeleen iyo burbur badan iyo qax marka sharciga ka doodi mayno laakiin maxkamadda waxaan ka rabnaa si cadaalada inay wax ku xukunto shaki xoogaa madow halkaa nooga jira mar walba dib loo dhigayo waxaana noo muuqataa in codsiga hal codsi mar walba la buruusgaraynayo oo la aqbalayo khadar axmed al dhahaa waxaan joogaa magaalada nairobi waxaan ka mid ah shacabka reer isri niyahow aad aad aad iyo aad ayaan oga xumahay yani dhawaqa ka soo yaray maxkamadda heeg waana ka xumahay soo marka waxaan niya waxaad moodaa inay maaragtay meeshan ay ciyaar taallo kenyana waxaad moodaa maaragtay inay waxay dib ugu dhigayso inay mar walbo yani dowladdan inay dhacdo ay rabto dowlad kale ay meesha imaato ay la xaajooto fikirkayga aniga saas waay saan aan aaminsanahay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa mukhtaar maxamed jooga xaafadda isli waxaan arrintaas iyadaa ku tilmaami karnaa inay arrin dhinac loo xagdiya ay tahay oon arrin saxa ayna ahayn magacayga waa maxamed xasan waxaan ka hadlayaa arrintan maxkamadda i c c ay dib u dhigtay arrintan macna ku saabsan badda soomaaliya markaa badda soomaaliya arrintan dib loo dhidhigayo waan ka xunnahay waxaana weeyaana baddaas waa bad soomaaliya iska leedahay waanan ka xunnahay mana ogorin in mar hore i c c inay xaqiijiso oo ay ku dhawaaqda inay soomaaliya baddaas iska leedahan rabnaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida soomaalida xaafadda isli ee magaalada nairobi oo aragtidooda ka dhiibanaya go'aankii dib loogu dhigay dacwaddii badda ee soomaaliya iyo kenya